halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee kooiyo soddonka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo efmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor talaado ah bisha february waa siddeed iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinka soo jeedinaya aniga oo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan
raashinkaasayta waa laba konteynar oo loogu talagalay dadka abaaraha saameeyeen oo waddankeena soomaaliya cuntadaasayta waxay ka kooban tahay bariis oo nafaqaysan oo kor u soo qaadi kara haweenka iyo caruurta iyo waayeelka oo nafaqala'aanta hayso
taasi waxay ahayd nimco axmed oo ka tirsan hay-ad dhallinyaro oo gargaarta dadka naafada ah oo ka jirta minneabolis waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale ee aad idaacaddeena ku maqli doontaan saaka waxaa ka mid ah abaaraha geeska afrika oo laga daydanayo koongareeska oo rajaynaya inuu madaxweyne trump khudbaddiisa maanta kaga hadlo arrimaha xiriirka caalamiga ah ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku yaboohay in miisaaniyadda gaashaandhigga ee maraykanka lagu kordhiyo afar iyo konton bilyan oo dollar madaxweynaha ayaa sheegay in inkasta oo ay miisaaniyaddani tahay mid boqolkiiba ka badan tobankii tii ka horreysay ay tahay mid u qalanta wiilasha iyo gabdhaha maraykanka ee naftooda u horay difaaca maraykanka iyo arrimaha mudan in la difaaco ee uu maraykanku horseedka u yahay madaxweyne trump ayaa arrintan shaaca ka qaaday isagoo ka qayb qaadanayay kulanka sanadlaha ah ee uu madaxweynaha maraykanku la yeesho guddoomiyeyaasha gobolada dalkan maraykanka madaxa guddiga koongareeska u qaabilsan arrimaha sirdoonka koongaresman david nones ayaa sheegay inaysan jirin cadeymo muujinaya in uu jiray xiriir qaldan oo dhex maray kalkaaliyaasha madaxweyne trump iyo dowladda ruushka guddoomiyaha ayaa sheegay in aysan qorshaha ugu jirin in lasii ballaariyo dembi baarista arrintan la xiriirta mudanahan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa guddoominaya mid ka mida saddex guddi oo arrintan dabagal ku sameynaya hase ahaatee mid ka mida madaxda xisbiga dimuqraadiga ee xubinta ka ah guddigan arrimaha sirdoonka oo lagu magacaabo congressman aadan sishab ayaa sheegay in aysan ilaa iyo hadda jirin wax go-aan ah oo laga gaaray dembi baarista la xiriirta xiriirka ay sirdoonka ruushka la yeesheen kalkaaliyaasha madaxweyne trump iyo kooxdiisii ololaha doorashada
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington dagaalada iyo colaadaha ka jira geeska afrika iyo dalka yemen ayaa sabab u noqday qaxooti badan oo ka qaxay dalalkii ay ku noolaayeen meelaha ay arrintaasi saameysay ayaa waxaa ka mid a jamhuuriyadda jabuuti oo ay ku sugan yihiin qaxooti kasoo qaxay dalalka soomaaliya etoobiya iyo yemen haddaba hay-adda jamhuuriyadda jabuuti u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee loo yaqaano onars ayaa dhowaan xustay sanad guradii soddon iyo sagaalaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya waryaheena v o eda ee jabuuti ramadaan muuse hay-adda onars ayaa kaga faa'iidaysatay howlahaasi iyadoo xusaysay dhinac kalena sagaaliyo soddon guurada ka soo wareegtay wakhtigii la asaasay munaasabad lagu qabtay magaalada oboq ee waqooyiga jabuuti gaar ahaan xerada qaxootiga markaazi ee ay degan yihiin dadka reer yaman ayaa dhammaan dhinacyadaasi kala duwan ay ku kulmeen waa kuwan qaar ka mid a dadka qaxootiga dalalka yeman iyo soomaaliya saami maxamed cabdulxamiid axwaal tamaam jidda alxamdulillah magacaygu waa saami maxamed cabdulxamiid xaaladdu aad ayay u wanaagsan tahay halkan markii hore xoogaa dhiba ayaa jirtay xagga tacliinta amba waxbarashada carruurta hase yeeshee hadda aad ayay u wanaagsan tahay waa sanadkaygii labaad waxaan halkan joogaa markii aan sanad joogay ayaan keenay hooyaday iyo xaaskayga tirada carruurteedu waa afar hooyaday marka lagu daro waa shan xaaskan qaba marka lagu daro waa lix aniga marka laygu darana toddoba weeyaan هم خمسة مع الحرمة ستة أنا السابع cismaan cabdilaahi sheekh waberi waxaanan abwaan ku nool kaamka caalcadda ama degmada caalcadda gobolka calasabixi imse sanad ku nooshay halkaa waxaan ku noolhay ilaa adu labaatan sana ku noolhay marka waa adigiiyo qoyskaagii iyo aniga qoyskayga iyo faamigayga oo dhammaan marka xaggeed marka hore ka timid soomaaliya waxaan ka imidee soomaaliya waqooyiga gaar ahaan halkii gaar ahaan waxaa ka mid ah aduu gobolka saliil oo xagga sare qaybta sare wallahi shucuurteedu aad bay u wanaagsan tahay waana markii koowaad aan imid aan gobolka xawe imideen xafladdan aan kaga soo qayb galo waxaan xagga u imideen heedgalay baan kaga qayb galay barnaamijkan aan u imideen halkaan aan kaga qayb galayo marka aad baan u soo dhaweynaya oo naarsante muddo badan bay gacanta nagu soo haysay gabayga maantana wuxuu ahaaba dee mahadcelin iyo inaan macnaha kaga warramo waxtarkeeda madaxa hay-adda jabuuti ee onarse taakuleynta dadka qaxootiga xuseen xasan dharaar ayaa ii sheegay inay waajibaadkooda kow ka tahay wacnaanta dareenka iyo xaaladda guud ee dadka qaxootiga horta waxay indhuhu arkayaan bay ku gooyaan maanta waa arkaysiin de wixii ka dhacaya meesha xalfad dadku inay mustareexaayeen inay aada u faraxsanaayeen intaaba shucuur weyn nagu dhalisa annagu intaan doonayna waa intaa dadku waa dhibaataa soo gaadhay masiibay ka soo ordeen iyagoo faraxsan inaan mili kasta aragnaan doonaa saa tayadooda wax uga qaban lahayna ayaan habeenaya dhalaal ku soo jeednaa marka maanta iyagoo farxaya walaa shucuur weyn bay ku dhalisay waa sagaaliyo soddon sanadood bay jirteen hay-addan wax badan bay soo qabatay rag kaloo iga sii horreeyey wax fiican bay soo qabteen annaga waxaan ku tala jiraa inaan kolba wax yar ku biiriyo marka waxaan isku daynaa mili kastaba inay dadkooga shucuurtooda aad iyo aad u sarrayso ayaan jecelnahay waxaan u joognana meesha oo waxa danjiraha etoobiya u fadhiya jabuuti ambasadeer shamebo fitamo ayaa isna iiga warramay mahadnaqa ay u soo jeedinayaan jabuuti dadaalka ay ugu jirto qaabilaadda dadka ka soo barakaca dalalka walaalaheeda deriska Djibouti government that is supporting the the refugee of uh, Yemenis and uh, some refugees come Ethiopia.
xukuumadda jabuuti waxay soo dhoweysay dadka qaxootiga ee yeman etoobiya soomaaliya iyo eritreya dhammaan goobaha barakac uu saamayn ku yeeshay iyo geyga ay la degeen dagaaladu ee degmadan waxaan soo dhoweynaynaa dhammaan hay-adaha u howlgala arrimaha qaxootiga iyo kuwa kale ka qayb qaata arrimaha samafalka arrimahan oo kale waa muhiim waayo qofka qaxootiga marka gacanta lagu hayo maanta ee beri ay nabaddu ku soo noqoto dalkiisii wuxuu ka qayb qaadanayaa markuu dalkii ku soo laabto arrimaha horumarka iyo bulshada Respective countries will be back uh, to the nation and they will participate in economic and uh, social affairs.
danjiraha dalka yeman u fadhiya jabuuti ayaa isna sidan iigu warramay عبد الله مسلم سقطري سفير الجمهورية اليمنية جيبوتي طبعا اليوم آه، نحن حضرنا حفل anigoo ah safiirka amba danjiraha yeman u fadhiya jabuuti maanta waxaanu ka qayb qaadanay xuska munaasibadda sagaaliyo soddon guurada hay-adda jabuuti ee arrimaha qaxootiga ee onars waan uga mahad celinayaa hay-addaasi dadaalka ay ku jirto iyo doorkeeda iyo guud ahaan xukuumadda jabuuti sida wanaagsan ee ay u soo dhoweysay dadka reer yeman ee qaxootiga arrintanu ma aha wax ku cusub shacbiga aanu walaalaha nahay ee jabuuti waana dhaqanka aanu ku naqaano mar walba الصفات walaalaheen الحميدة الممتازة التي دائما نراها في أخواننا barasaabka gobolka oboq xasan daabale axmed ayaa wax iga tilmaamay xaaladda xerada qaxootiga dadka reer yeman ay degan yihiin ee ku taalla magaalada oboq ee waqooyiga jabuuti Ee, waad iska garanaysaa uu dhibaatooyin badan baa maadaragtay dhulkeenu waa dhul kulul ee, yama- yamaaniduna waa dad maadaragtay ee, dhul kulul way ka imaadeen laakiin de- waa dad maadaragtay noolasha ee, badan ee, cadan iyo ee, ku noolaayeen Ee, dhibaatadii maadaragtay maanta alxamdulilah annagu waa- kama ka- si fiican bay iskaga maadaragtay meel dhow nonselmo way aad dhaweysti maahine kaangii markasi waxaan ka dhignay inay eh, eh, dowladdu ay ka dhigtay inay maadaragtay meel dhow so sidaad u arkayseenba inay ubuk yimaadiin oy waxay doonaan ay eh, ay ka iibsadaan oy la wadaagaan reer ubuk waana dee waa noo farxad insha allah waxaanu rajaynaynaa inay dalkooga ay nabad ku soo noqdaan rabadaan muuse v o a jibuuti
subax wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a hay-ad ay maamulaan dhalinyaro soomaaliyeed oo gacan u fidisa dadka naafada ah ee ku nool gobolka minnesota ee dalka maraykanka iyo gudaha soomaaliya ayaa shalay waxa ay soomaaliya u direen cunno iyo qalab caafimaad ay uga qayb qaadanayaan gurmadka abaaraha madaxa hay-adda naafadaasi minnesota nimco axmed ayaa u warantay wariyaha v o eda ee minnesota maxamuud mascade
nimco war waxaad iga warantaa e, waxaan la socdaa in aad e, shalayto e, wadanka soomaaliya u dirteen e, raashin kunteenara ah oo aad ugu talagasheen dalka e, inuu gaaro bal iga war raashinkaasi waxa uu yahay iyo sababta aad u dirteen Een, raashinkaasayta waa laba konteyner oo loogu talagalay dadka een, abaaraha saameeyeen oo wadankeena soomaaliya cuntadaaseyta waxay ka kooban tahay bariis oo nafaqaysan oo kor usoo qaadi kara haweenka iyo caruurta iyo waayeelka oo nafaqa la-aanta hayso saasaa marka nagu dhalisa inaan u dirno dhibaatada badan ka jirto wadankeena marka waxaan la socdaa hadda ka hor inaad wadanka soomaaliya u dirteen sanadkii dhammaaday bartamihiisii qalab caafimaad oo weliba cisbitaal aad ka hirgeliseen magaalada muqdisho hadda marka cuntooyinkan ka soko wax caafimaad oo qalab caafimaada miyaa la socday mase cunno uun ayaad dirayseen maye waxaa la socdo qolof caafimaad oo ugu talagalnay isbitaalada aan aada u liitaan inaan gaarsiino inta u baahan qalab caafimaad
haddii aad marka cuntadan aad dirteen iyo meelaha aada ugu tala gasheen inay gaarto aad iga waranto hadda waxaan u diraynaa waa labadan container waxaan u diraynaa magaalada muqdisho hal container containerka kaleetana wuxuu gaarayaa kismaayo iyo goboladaas insha allah waxaan ku tala jirnaa inaan dirno containeryo kaleeto oo badan oo gaarsiino gobolada dhan soomaaliya hadduu ilaah yidhaahdo dabcan hay-addiinan la socdo arrimaha naafada iyo waxyaabahaas ka shaqeysa ma sahlana inaad cunto fara badan oo intaa leegad wadanka soomaaliya u dirtaan yaa idinka gacansiiyaya cunooyinkan aad dirtaan qaab noocaasa ayaad ku soo heshaan
waxaa naga kaalkaarsanaa hay-ad kaleeto oo maraykan ah oo ku taalo magaalada minnesota oo la dhaho marer ayaan weydiisanaa inta badan oon dhahanaa man cunto ma heli karnaa si aan wadankeeni aan ugu caawino dadkaas dhibaataysan oo meesha joog
marka marka aad diraysaan cunada oo aad maalan inta idnaan dirin korama ad dalbanaysaan ma waxyaaba waxaa jira aad marka hore baaritaan ku samaysaan goobaha meelahaad u diraysaan ma dad gudaha dalka soomaaliya jooga ayaa idinla soo xiriira kabacdi iyagaad ka jawaabtaan aragtidooda qaab neecayood ku timaada aragtidaha marka hore in wax dirtaan inta badan aragtidana waxeen aan aan ka qaadanaa waxa ka jiro miiriyaha dadkii oo dhibaataysan meelaha oo dadka ugu dardaran ayaan ka fiirsanaa dad naga soo codsaday ma jirto inaan cuntada geyno anaga ahyd ahaan ayaa isxil qaadnay inaan cuntadan gaarsiino aan ugu talagalnay meel kasta oo soomaaliya inaan inta tabarteena aan gaarsiino hadda laakiin labadan container ayaan geynaynaa insha allah waxaan ku tala jirnaa kuwo kaloo badana inaan gaarsiino meelo kaleeta
ugu dambeynta ka hay-ad ahaan marka laga yimaado inaad cuntooyinka dirtaan ad soomaaliya u diraysaan iyo qalabkan caafimaadka gobolka minnesota soomaali fara badan ayaa dabcan iyaguna ku nool aan ogahay dadka naafada inaad la shaqaysaan waxyaabaha ugu muhiimsan aad u qabataan waxyaalaha ugu muhiimsan oo dadka naafada aan u qabano waxay tahay waxaan la raadinaa guryo waxaan ka caawinaa migrationka waxaan kaloon ka caawinaa dadka markay yimaadaan cusub uun haysanin wiljeero inaan wiljeero u keeno oon siino waxaa kaloo jirto markii oo iyaga ay luuqadda aqoonin inaan barno ingilishka oo galaasi ingilish aan siino training ayaan dhiibnaa
madaxa hay-adda naafada ee gobolka minnesota ee dalka mareykanka nimco axmed oo u waramaysay wariyaha v o da ee gobolkaasi minnesota maxamuud mascad dalkaad kala socotayna waa laanta soomaaliga idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ballan qaaday in bishii ugu horreysa uu qaadayo tallaabooyin muuqda oo ku saabsan arrimo ay ka mid yihiin wax kabeddelka siyaasadda ku aadan socdaalka iyo daryeelka caafimaadka laakiin madaxweynaha ayaa u baahan taageerada iyo wada shaqaynta guddoomiyaasha gobolada maraykanka si ay wax uga markaasi ay ugu suura galaan madaxweynaha ayaa kulan sanadkiiba mar la qabto magaalada washington kula yeesha guddoomiyayaasha gobolada maraykanka isagoo ujeedkiisuna ay ahayd inuu fikradaha ay ku soo kordhinayaan aqalka cad iyo kulaha koongareeska arrimaha wax kabeddelka u baahan warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o e da elizabeth carnef waxaana noo soo koobaya xuseen barre aadan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike bens oo bilowgii kulankani hadlay ayaa soo dhoweeyey madaxda gobolada isaga oo u sheegay in albaabada aqalka cad ay u furan yihiin arrinta aan rabo inaan u sheego mid walba oo idinka idinka mid ah ayaa ah in albaabada xafiiska aqalka cad ay u furan yihiin guddoomiyayaasha gobolada maraykanka arrimaha ku saabsan soo galootiga ayay labada dhinac ee kasoo kala jeeda labada xisbiya maraykanka waxay xuseen dhibaatooyinka arrintaasi ku gadaaman gaar ahaan marka laga hadlayo xal u helidda mushkiladda dadka sharci darada ku jooga maraykanka sida uu tilmaamayo gudoomiyaha gobolka utah gary herbert It's not just a matter of building fences and walls around the border for border security. It's all making it's also making sure in my view that the gate works, how people can come and go, how they can come and visit.
ma aha arrin ku kooban keliya dhismaha derbi xayndaab ah si loo adkeeyo ammaanka waxaana aragti ahaan qabaa in marka hore la isla meel dhigo sida ay dadku dalkan u soo geli karaan islamarkaana ay si sharciya u joogi karaan ama ay fiiso u helayaan si ay shaqo u heli karaan iyagoo aan shuruucda jebin dhinaca kale waxaa arrimaha kulankan la iskula soo qaaday ka mid ahaa wax kabeddelka sharciga daryeelka caafimaadka oo ay qaar ka mid a madaxda goboladu walaac ka muujiyeen sida uu tilmaamayo guddoomiyaha gobolka arkensa isa hutchinson You know, our interest as governors is to make sure there is affordable health care that is patient centered, uh, that is affordable, that's available to people.
waxaannu guddoomiyaal ahaan danaynaynaa waa sidii loo heli lahaa xanaan caafimaad oo taageeraya dadka buka oo ay cid waliba awoodi karto laakiin madaxweyne donald trump ayaa isagoo la hadlaya guddoomiyaasha gobolada dalkan maraykanka waxa uu mar kale ka dhawaajiyey mid ka mid ah ballanqaadyadii uu qaaday intii uu ku jiray ololihiisii doorashada Most of you know the Obamacare has had tremendous problems. It doesn't work. But we're going to have it fixed and we're going to repeal and sida intiina badani aada la socotaan xanaanka daryeel ee madaxweyne obama waxa uu watay khaladaad badan rafcaan ayaanu ka qaadanaynaa waanan bedelaynaa kulankan oo ah mid sannadla ah ayaa muhiim u ah jaangoynta siyaasadda dalkan maraykanka warbixintii wariyaha v o e da elizabeth jarnef waxaa noo soo koobayay xuseen bare aadan
degeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a mudanayaasha labada xisbi ee koongareska ee ayaa sheegay in ay tahay in madaxweyne donald trump inuu xaqiijiyo ballamadii caalamiga ahaa ee uu muddaba soo jiray ee maraykanka marka uu khudbadiisa ugu horeysay uu jeedinayo maanta gelinka dambe wariyaha v o e da michael bowman ayaa kusoo waramaya in inkastoo inta badan khudbadda uu madaxweynuhu kaga hadli doono arrimaha bulshada gudaha dalka maraykanka ayaa haddana waxa ay mudanayaashu doonayaan in madaxweynuhu uu ka hadlo halka maraykanka ay ka joogayaan dunida falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixin arrintaasi ku saabsan mahadsanid xuseen senator john thurn oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay inuu ka rajaynayo madaxweyne trump shax horey loogu sii wadayo dib u habeynta caafimaadka balse arrimaha caalamiga ah lafteeda ay tahay mid mudnaan weyn leh oo u baahan in la wajaho The more he can um, affirm our strong commitment to our transatlantic alliances, uh, NATO in particular, I think that would be very welcome.
haddii uu news to a sii lot of our xoojiyo European go-aanka allies.
iyo booska adag ee aanu ka joogno saaxiibadeena transatlantiga gaar ahaana nato taasi waxay noqonaysaa war soo dhoweyn leh gaar ahaana saaxiibadeena yurub iyo sidoo kale dhammaan militariga guud ahaan caalamka waxaase ku raacsan arrintaasi chris van hollen He needs to uh, make it clear that the United States stands up for human rights uh, around the world, uh, that we will support our allies, that we waxa will uu u not baahan yahay inuu caddeeyo in maraykanku uu u taagan yahay arrimaha xuquuqda aadanaha ee caalamka taasoo ah in aanu wadamada olaga nala ah ee na taageerayo in aanu taageerno inaanan la shaqaynin ruushanka khudbadda madaxweyne trump ayaa ku soo beegmaysa maalin kadib markii uu aqalka cad soo jeediyey in si weyn loo xoojiyo dhaqaalaha ku baxaya militariga dalkan maraykanka
aaday mahasatay falastiin axmed iibaan oo inala socodsiinaysa warbixintii wariyaha v o e da michael bowman halkaad kala socoteen waa laanta soomaaliga idaacadda v o a markana is- waa ciyaarihii waxaa inoo diyaariyey waryaheena axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha ciyaaryahana zalatan ibrahimovich ayaa sheegay in uu go'aan ka gaari doono mustaqbalkiisa ciyaareed ee kooxda manchester united marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan hase yeeshee waxa uu qiray in carruurtiisa ay markii horeba ku qalqaaliyeen in uu kooxdan ku soo biiro ibrahimovich oo soddon iyo shan jir ah ayaa waxa uu ka tegay kooxda baris san jerman ee dalka faransiiska bishii julaay ee sanadkii tegay isagoo kooxda manchester u saxiixay heshiis hal sano ah islamarkaana haysta ikhtiyaar uu heshiiskaasi uga dhigi karo laba sano tababaraha kooxda manchester united jose morinho ayaa waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in ciyaaryahankan uu ku sii nagaan doono kooxda hase yeeshee wuxuu intaasi ku daray inaanu marnaba ciyaaryahan ka tuugi doonin inuu qandaraas saxiixo aynu aragno waxa dhaca iyo sida aan dareemo qof walba waxa uu iska samaynayaa sheeko sida in aan kooxda ka tegayo haddii aynu u soo bixin koob kuryaalada qaaradda yurub taasina wax jira ma ahan ayuu yidhi ciyaaryahan ibrahimovich ciyaaryahankan ayaa ilaa hadda waxa uu kooxda manchester united u dhaliyey lix iyo labaatan gool dhammaan tartamada dhinaca kale madaxa xidhiirka kubadda cagta qaaradda yurub ee uefa alexander seferin ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xanibaadaha dhinaca socdaalka ee madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku soo rogay qaar ka mid ah dalalka islaamka dadka ka soo jeeda inay dhaawici doonto fursadda maraykanku u heli karo inuu martigeliyo koobka adduunka ee sannadka seferin ayaa waxa uu sheegay in tallaabo kasta oo ciyaaryahanada taageerayaasha ama suxufiyiinta looga joojinayo in dhacdada koobka adduunka ay ka qayb galaan ay halis ku noqon doonto in dal lagu abaalmariyo martigelinta koobkan dalalka maraykanka kanada iyo mexica ayaa waxa ay ku jiraan wadahadallo aan rasmi ahayn oo ku saabsan in saddexdooda ay isla martigeliyaan koobka adduunka ee sannadka markaasi oo markii ugu horraysay ay ka qaybgeli doonaan siddeed iyo afartan dal seferin ayaa wargeyska new york times waxa uu u sheegay haddii madaxweynaha maraykanka uu ku adkaysto xanibaadihiisa dhinaca socdaalka intani ay meesha ka saari doonto in maraykanka lagu abaalmariyo martigelinta koobkan ugu dambayntiina saddex kulan oo ka tirsan horyaalka laliigaha dalka sbain ayaa caawa dhici doona kooxda real sociedad ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga ibar kooxda malaagana waxa ay la kulmi doontaa naadiga real batis kooxda leganes ayaa u safri doonta kooxda valencia xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh iyo ciyaarihii aanu intaasi ku dhaafnay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
markana dhegaystayaal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan ka codsado xuseen barre oo dhinacayga fadhiya xuseen haye mahadsanid falastiin madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku yaaboohay in miisaaniyadda gaashaandhigga ee maraykanka lagu kordhiyo afar iyo konton bilyan oo dollar madaxweynaha ayaa sheegay in inkastoo ay miisaaniyaddani tahay mid boqolkiiba toban ka badan tii hore ay tahay mid u qalanta wiilasha iyo gabdhaha maraykanka ah ee naftooda u horay difaaca maraykanka iyo arrimaha mudan in la difaaco ee uu maraykanku horseedka u yahay madaxweyne donald trump ayaa arrintani shaaca ka qaaday isagoo ka qayb qaadanayay kulanka sanadlaha ah ee uu madaxweynaha maraykanku la yeesho sanadkiiba mar guddoomiyaasha gobolada dalkan maraykanka madaxa guddiga kongareska u qaabilsan arrimaha sirdoonka congressman david nunes ayaa sheegay inaanay jirin cadeymo muujinaya in uu jiro xiriir qaldan oo dhex maray kalkaaliyaasha madaxweyne trump iyo dowladda rusia guddoomiyaha ayaa sheegay inaanay qorshaha ugu jirin in lasii ballaariyo dembi baarista arrintan la xiriirta mudanahan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa guddoominayay mid ka mid a saddex guddi oo arrintan dabagal ku sameynaysay hase ahaatee mid ka mid a madaxda xisbiga dimuqraadiga ee xubinta ka guddiga arrimaha sirdoonka oo lagu magacaabo congressman adam skif ayaa sheegay inaanay ilaa iyo hadda jirin wax go-aan ah oo laga gaaray dambi baarista la xidhiirta xiriirka sirdoonka ruushka ay la yeesheen kalkaaliyaasha madaxweyne trump iyo kooxdiisii ololaha doorashada mahadsanid xuseen markana gabagabadii aan kusii soconnayo kaalmihii heesaha xareeda laguma wacnaado codka macaan ee xaliimo shariif
xareeda laguma wacnaado abaartana lama xumaado adduun xumba maaha guraye xareeda laguma wacnaado abaartana lama xumaado adduun xumba maaha guraye adduunku xeel furnaado xogtiisa ruux ku siiyo xusuusta lagama gooye adduunku xeel furnaado xogtiisa ruux ku siiyo xusuusta lagama gooye xaagaaga markaa ciray inaad xaaska iga bayda feerkiisa jacaylka maahe xaliya ceebiyay ku raacin xaagaaga markaa ciray inaad xaaska iga bayda xeerkiisa jacaylka maahe xaliya ceebiyay ku raacin adduun waa xeer baxayro sidii weeye xabad xadaado xibee arjiri wadaagtaan adduun waa xeer baxayro sidii weeye xabad cadaado xilbee arjiri wadaagtaan inaga xidhiidhiyo gumbaho ama simaamaha xubnaho xumaan haygu falin waxyeele inaga xidhiidhiyo gumbaho ama simaamaha xubnaho xumaan haygu falin waxyeele xaagaaga markaan ciray inaad xaaska iga bayda xeerkiisa jacaylka maahe maahe xaliya ceebiyay ku raacin xaagaaga markaan ciray inaad xaaska iga bayda xeerkiisa jacaylka maahe codka macaan ee xaliimo shariif iyo heestii xareedda laguma wacnaado waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono lixda xaggiina markay tahay kowda iyo barka duhurnimo oo aad maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada waa xuseen iyo falastiin oo idin leh nabadgelyo
sidii faras xamar isxoogay amase geeya xarun la taagay xidiyo shaal lagu hagoogay sidii faras xamar isxoogay amase geeya xarun la taagay xidiyo shaal lagu hagoogay hadday xaragadu ku qaato hankaagu xidigaha ku geeyo waxuunbaa la xayriyaaye hadday xaragadu ku qaato hankaagu xidigaha ku geeyo waxuunbaa la xayriyaaye jacaylka maahe